war kooxdaasi yahuudda ah anigu adeegsan maayo buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maadaamaanay islaamin hay naga joogaan buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sidii baa uu ku baxay markii uu waxoogaa socday ayaa wuxuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam kala xulay ciidankiisii marka waxaa la yihi cabdillaahi binu cumar binu khadaab rasuulku uu reebay calayhi isalaatu wasalaam da-yaraantiisa awgeed usaama binu sayd rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuu reebay da-yaraanta awgeed usayd binu dahayr isagana wuu reebay zayd binu saabit wuu reebay zayd binu arqam wuu seebay caraabata binu aws wuu reebay camar binu xasam wuu reebay abu saciidin alkhudari waa uu reebay zayd binu xaarisa alansaari wuu reebay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sacad binu xaba wuu reebay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka dadkii yaryaraa maanta kuwan gaalada yidhaahdaan carruurta in dagaalka loo isticmaalay in la dhibo maaha jihaadkii ay iyagu naftooda ugu soo baxeen ayaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam maadaama yacni da-doodii ay yar tahay ayuu ka reebay rasuulku calayhi salaatu jihaadkii jannada lagu helay wa ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam raafic binu khudayj iyo saxaabiga loo yaqaano samurata binu jundub labadaasi ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ogolaaday sababtu waxaa la yidhi raafic wuxuu ahaa nin aada iyo aada ugu wanaagsan xagga dhoogta oo leebku aada u gani jiray oo hibo wuu lahaa walidaalika waxay dhaha ya rasuulallah ninkaasi laga maarmi maayo inkastoo uu da-yar yahay samura isaga waxaa lagu qaatay wuxuu yidhi markii ninkaa la qaatay buu yihi yaa rasuulallah dee ninkaasi maxay dhallinyaradu yidhaahdaan ninkaasi waa adhigaygii buu yihi nebi allow dee aada isaga ku dartay oo yani hebel anaa ka adag buuhi yaa rasuulallah dee waa sidee haddaad isaga ku dadartay anaan jihaadka galo markaa rasuulku maxaanu ka ogaanaynaa inaad ka adagtay baa la yidhi isyidhi walow wuxuu aa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam labadii nin baa la ysu saaray waa sidii uu sheegayay isagaa ka adkaaday oo walidaalika waxa weeye rasuulku markuu arkay inuu yahay nin gacantiisu ay hibo leedahay isagana dagaalkiibuu u ogolaaday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam walidaalika gruubkii yaryaraay oo dhan waa la reebay laakiin labadaasi oo ninna uu ku soo baxay yaa rasuulallah hebel dee maadaamaad daysay aniguna aan raaca uu yidhi ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu ma garatay ku daayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabadu ile rasuulku waa kan riyooday ee uu loo sii sheegay in saxaabadiisa rag ka mid oo muhiima la dilaya nebiga calayhi isalaatu wasalaam waa loo sii sheegay in hoggaankiisa ahlulbeytka nin ka mida oo qiimo leh oo ficlan xamse bin cabdilmudallib baa dagaalka ku istishhaaday in la dili doono waa loo sii sheegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddana nebigu calayhi isalaatu wasalaam yacni go-aan waxaa ka ahayd in la dagaalamo ilaa inta ma garatay ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta uu guusha siinayo cabdillaahi bin ubey binu salool waa ninkii aynu ka soo warannay oo ficlan ra'sulmunaafiqiin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mutasaabix mujtamacii uu hayey bal nin safka hore masaajidka kula jira oo raacaya oo daba taagan oo haddana nebiga calayhi isalaatu wasalaam dimindaabyadiisa oon ka shaqaynay oo weliba qur-aankiina soo degayo xorriyadda bal islaamka oo aanu go-aan ka gaadhin rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin innagaa laynoo sii sheegayay in muslimiinta dad noocaasoo badani ay ku jirayaan oo sifooyinkaas leh almuhim cabdillaahi bin ubey binu salool oo aynu ka warannay kun ciidanka ka mid ah aynu dee ka mid ahaa isla markaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi madiine aynu ku dagaalano ayaa mar allaaliya markii waxoogaa la socday ayaa wuxuu yidhi aniga laylama tashan aniga laylama tashan buu yidhi walidaalika waxa weeye maadaama aniga go-aankaygu ahaa in madiine lagu dagaalamo oo aan taladii waxba layga weydiin waxaa la yidhaahdaa dagaal buu bilaabay hoose dabeete ciidankiibuu abaabulay waxaa dha saddex boqol oo runtii ciidanka ka mid ah ayaa u goostay ciidanku waa kun yacni saddex meelood marka loo qeybiyo meel buu goostay saddex boqol oo nin buu ka haystay waxaa laliya wixii dee hugunka markii arrinku adkaado maa kaana allahu liyadara almu'miniina camalaa maa antum calayhi xataa yamiisa alkhabiida min adayib markuu arrinku adkaado ayuunbaa dadku ay kala baxaan marka in badanoo hugunka uun raacaysay ayuu wixii ka haystay saddex boqol oo nin ayaa u kaxaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhib badan kumay keenin inkastoo runtii ansaartu ay ka xumaadeen limaada waxa weeye ciidanka uu kaxaystay oo dhani ansaartii bay ka mid ahayn walidaalika waxaa la yidhaahdaa laba qabiilo oo qabaa'ilkii waaweynaa ka mid ahaa ee ansaarta ka mid ahaabaa ku raadoobi gaadhay banuu xaaritha oo aws ka mida iyo banuu salama oo khasraj ka mida labadii qabiilee ugu waaweynaa laba jilib oo ka sii mid ah ayaa runtii iyaguna ku raadoobi gaadhay ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati ali cimraan buu kaga warramay id hama طaa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa wacala اllahi falyatawakal اlmu'miniin waxaad xustaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi wakhti ay hamiyeen laba kooxood oo idinka idinka midii inay fashilmaan macnaheedu waxa weye inay ciidanka ka go-aan wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa ahaa ka weligooda ah ee u gargaara wacala allaahi falyatawakal ilmu'minuun adugu almuhim waxaa idhaha saxaabiga loo yaqaano cabdillaahi binu xaraam oo jaabir binu cabdillaahi saxaabiga inta badan axaadiista aynu ku aragnay aabbihii ahaa ayaa dadkii aada uga shaqeeyey ee labadaa qabiilo labadaa jilib inaanay go-in iyaga soo celiyey isla markaasi kuwii kalena aada u waaniyey oo yidhi waar jooga oo carruurtiina iyo maalkiina difaaca ama jihaadka ilaahay gala ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankuu isagana kaga warramay walyaclama aladiina naafaquu waqiila lahum tacaaluu tacaalow qaatiluu fii sabiili اllahi aw idfacuu qaluu low naclamu qitaala latabacnaakum hum lilkufri yowmaydin aqrabu minhum liliimaan yaquluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim wallahu aclamu bima yaktumuun ilaahay waxa uu yidhi ilaahay kii og weeye wakhti kuwii ma garatay yacni munaafiqoobay walaaladood ay ku lahaayeen warkaalayo jihaadka soo gala aw idfacu waar haddaydaan dagaalka gelayn bal carruurtiinna iyo maalkiinna iyo magaaladiinna uun difaaca ay ku lahaayeen marka waa markuu lahaa waar meeshan dagaal ma jire hadduu dagaal jiro madiinaa la joogi lahaay buu yidhi cabdillaahi bin ubaya binu salaam qaaluu low naclamu qitaalan latabacnaakum haddaanu ognahay in dagaal jiro waanu idin raaci lahayne dagaal ma jire meesha ciyaar baa ka jirta waa hadalladii uu runtii lahaa cabdillaahi bin ubaya binu salaam ilaahay in badan buu kaga warramay dagaalka uxud iyo dagaalka beder waayo labadooduba runtii waxa weeye taariikho badan iyo dhacdooyin badan oo muhiimah ayaa ma garatay kaga jiray waxaa runtii xusid mudan markii saxaabadu ay dhaqaaqeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yaa garanaya ile nimankii quraysheed waxay soo dul fadhiisteen madiina marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waar meel aynu ka baxno oo aynu ku diyaargarowno meel aynu ka dagaalgalno nimankaa aynu ku dagaalgalno oo ugu wanaagsan yaa inoo haya markaa runtii saxaabada nin ka mida ayaa u tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo baxrata binu xaarisa la odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa kaxeeyey ayuu kaxeeyey iyo ciidankii dariiq wanaagsan buu mariyey dayruu leeyahay oo beer ku yaalay ninka loo yaqaano marbac binu qaydiy oo runtii la yidhaahdo munaafiqiintii indhaha la-aabuu ka mid ahaa ayaa ay sii agmareen marka ninkaasi ka mid a ciidankii cabdillaahi binu ubey binu salool ayaa ciid ku daadiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa may ahayn buu yidhi isagoo rasuulka la hadlaya calayhi salaatu wasalaam yacni kuumaan xalaalayn inaad marto hadda waa waddadii dayrkiisa agtiisa rasuulku leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo dee ciidanka intaa leeg wata ayaa de waana indhalaaye ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa kuumaan xalaalayn inaad soo marto waxa weeye dayrkayga inaad soo marto markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa yaabto ansaartii oo doonay inay dilaan laa taqtuluuha waan hadilina buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa haadaa acma alqalbi acma albasari qalbigii iimaankiibaa madooba qalbigaa madoobaaday buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa wiin lalaayay ee hadilina buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad dareemaysaa bal xaalad dagaal ciidan muslimiina rasuulkii ninka caayaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu odhan jirin muu layn jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka xataa kuwa dhiba muu layn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waynaga ka warrameen maxaad u malaynaysaa qof muslim oo ashahaadanayo masaajidka kugula jira sida maanta caalamulislaam iyo wadamada muslimiinta dee ka jirta maanta xamar oo kale aynu ku arkayno hebel wii khilaafsan yahay lagu dilay subxaana allah ama iskala aragti baanu nahay yacni imanka mashaakilkan dee caalamulislaami waddamada muslimiinta kulluhu mukhaalif bihadyi rasuuli sala allahu calayhi wasalam de waynagaa taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markayna waa shay khilaafsan hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu tegey meeshii uu doonayay buurtii uxud ayaa saxaabadii uu runtii qaybiyey waxa uu ugu horreysiiyey konton saxaabi oo uu hogaaminayo saxaabiga runtii loo yaqaano cabdillaahi binu jubayr binu nucmaan alansaari alawsi albadri oo ficlan waana halka hadhow dhibaatadu ka imanayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam kontonkaas saxaabi saxaabigaas uu dhiibo waxaa la yidhaahdaa koonfur bari oo buurta meel yaroo ciidanka ka dambaysa oo buuruhu adigan arkay meelay ka yara ka yara hooseeyaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam meel laga soo fuuli karo oo saxaabada laga dhabar jebin karo ayuu kontonkaa saxaabi dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aadna wuu u dardaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii runtii bukhaari wariyey dhowr xadiis buu kaga warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in ra'aytumuuna تkhdfna الطayr falaa تbraxuu makanakum hada xatىa ursila ilaykum wain ra'aytumuuna hazmna اlqowma wawaطa'naahum falaa تbraxuu xatىa ursila ilaykum rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiiskaa bukhaari wariyey haddaa aragtaan iyada oo shimbiruhu ayna guranayaan macnaheedu waxa weye meydkaygii uu batay oo haadu ayna guranayso falaa تbraxuu makaanakum waar meeshiina ha ka soo dhaqaaqina xataa ursila ilaykum ilaa aan cid idiin soo diroon idin idhaahdo kaalaya haddaa aragtaan meydkayagiioo batay oo haadkuna guranayo ha soo dhaqaaqina wain ra'aytumuuna xasamna alqowma haddaa aragtaan annaga oo nimankii jabinay oo weliba jabniinkooda wada'naahum sugnay si wanaagsan u jabinay falaa tabraxuu xataa ursila ilaykum haddaanu xataa iyaga gam ka siinana ilaa aan idin idhaahdo ka soo dhaqaaqa ha ka soo dhaqaaqina buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam rasuulku dardaarankaasuu siiyey cabdilaahi binu jubayrna oo runtii saxaabadii waaweyneed ka mid ahaana kontonkaa nin hoggaan buu uga dhigay maxay qaban jireen rumaaddu rumaaddu ilaa masaafad dhowr boqol oo masalan yacni ilaa boqol mitir ugu yaraan ayay ka toogan jireen qofka waayo waxa weye ninka waxaa lagu tababari jiray faraska faras ugu dheeraynayo labada indhood buu ka tooganaya ninka masalan hogaamiyaha xataa waxay yaqaaneen halbowlayaasha artaryada ugu waaweynoo qofka waxaa la beri jiray dhiigga qaybiya waxa weeye halkaasuu kaga dhufanaya si uu qofku u dhiig baxo isagoo fog walidaalika waxa weeye cabdillaahi binu xudaafa dee nimanka tababarka wakhtigaa la siin jiray saxaabigii cabdillaahi binu xudaafa markii la qabtay hiraqle loo geeyey gruub saxaabada ka mida buu ahaayo ridwaanullaahi calayhim ayaa hiraqlaa doonay inuu argagax geliyo markaasaa wuxuu yidhi halkaas soo taagoo masaafad buu yidhi subxaana allah isha qabatee ayaa laysoo taagay buu yidhi markaasaa mid ka mida buu ku yidhi ninkaasi dhegtiisa midig leebka ku dhufo waa inaanu dhiig ka iman buu yidhi sidii buu sameeyey buu yidhi kii labaad waxa uu yidhi ninka waa inaad dhegtiisa bidix ku dhufato laakiin in yarun waa inaad dhiig ka keento buu yidhi sidiisi leeg buu sameeyey buu yidhi kii kale wuxuu yidhi waa inaad cumaamaddiisa uun maxa madaxiisa saaran uun waa inaad ka qaado sidii buu sameeyey buu yidhi wa ficlan waxa weye rumaaddan uga jeedaa berigii hore oo in sha allahu tacala abdaalu yarmowkiya khaalid bunyde dagaalada qaarkood baynu ku arki doonaa oo runtii saxaabadu nimankii roman embyerkii ay la galeen almuhim waxa weeye rumaadani waa halkii saxaabadana marka dambe dhibtu ay kaga timide rasuulku wuxuu ugu talagalay calayhi salaatu wasalaam inaan xagga dambe laga dhabar jabin marka wuxu ha soo dhaqaaqina muhiimadooduna waxa weeye dadka fardaha wata ee doonaya inay saxaabada soo weeraraan in halkooda ay ku joojiyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maymanada waxa uu runtii u dhiibay saxaabiga loo yaqaano mundir binu camr maysarada oo yacni midigta wuxuu u dhiibay saxaabigaasi mundir binu camr dhinaca bidixdana wuxuu u dhiibay zubayr binu cawaam oo uu runtii gacanyaro u yahay saxaabiga loo yaqaano miqdaad binu aswad waxaanu zubayr binu cawaam ku ballamiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khaalid bin waliid waad garanaysaa adiga waxa weeye waxaad ku wajahan tahay adigoo hadda bidixdii hoggaankeedii ku jira haddana haddii khaalid bin waliid markaa ma ogeyn khaalid bin waliid ficlan ciidankaasu ku jira laakiin dhabarjebintu khudbad kale oo runtii khaalid bin sameeyey bay ahayd oo insha allah xag dambe aynu ku arki doonno adigu khaalid bin waliid dhaqdhaqaaqiisa ayaa zubayr bin cawaam oo ficlan zubayr wuxuu ahaa yacni laa mathiila lah dadkii ilaahay subxaanahu watacaala hibadeedu siiyey waana maalin bay jidgooyo u galeen koox marka gabadh maxaaribtiisa ka mida la socotay markaa waa ficlan subayr markaasa waxay ku leeyeen nin yahow keen wax hadayso adigu maalkii buu wax siiyey say idhahdeen dee gabadhina way kula socotaaye iyadana soo raacay mar allaaliya markii ay gabadhii soo qaadeen buu tegey subayr bin cawa toban nin bay ahaayeen markaasuu yidhi markii hore maan doonayn inaan iskallifo laakiin bal waxaa haysaan oo dhan soo daayay buuli wa ficlahda yani thawaani maaha saacado ilbiriqsiya ayaa tobankii midaxba meeshii uu kaga tegey wuxuu dadkii hibada u lahaa dagaalka walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebigana inaabtigii buu ahaa oo safiya bintu cabdilmudallib ayaa dhashay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka mid ahaa ahlu beytkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku waxa uu ku yihi waxaa kalood adigu ilaalisaa dhaqdhaqaaqa khaalid binuyd radia allahu canhu waxaa xusid mudan maadaam muslimiinta laga tiro badnaa oo ficlan nimankaasi dee ay cadhaysnaayeen oo aargoosi ay u socdeen sii ogaa oo ilaahay usii sheegay saxaabadiisa runtii qaar badani ay istishhaadayaan haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhiirin buu ku jiray oo saxaabada aada iyo aada u dhiirinaya waxaa la idhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam seef buu soo saaray oo kolba dee waa khudadka dadgaalka inaad amal siiso dadkaaga xataa adigoo og in ma garatay dee dhib badani jirto oo ciidankaaga aada ogtay laakiin waa in amal iimaaniya mid waa iimaankii haddana waa inaad amal siisaa oo dadku ay wax xigsanayaan walidaalika waxa weeye saxaabiga loo yaqaanaa qacqac bin camri tamiimi iyo musanna binu xaarisa iyo dee raggii rag ahaa waxaa la markii ay webigan furaat musanna waxaa la yidhaahdaa waxaa hilibkiibaa wuxuu ka dhammaaday min jilibka ilaa qur-aanta lafcad markaasaa wuxuu yacni laba saxaabiyo keliya ogaa ku-iisiibuu ku duubay ku duubay isagoo si dhiiggana loo joojiyo saxaabadu hadday ogaadaan iyo hoggaanka markaasi musanna binu xaarisa waa ninka keliya ee khaalid ka horreeyey radia allahu canhu laakiin sababta uu khaalid uga magac weynaaday waxay tahay bay culammadu yidhahdaan isagu reer bani shaybaan buu ahaayo xuduudda ciraaq ayaa uu ku dhashay halka khaalid binulid dee muslimiintu ay makiya madiine u badnaayeenoo maadaama dee dadka ku yaqaana markay ka tiro badan yihiin dadka kale inta taqaanay baa yarayd muhanna binu xaaris laakiin ficlan waxaa la yidhaahdaa muxuu u qarinayay nabarkiisaas xataa gaaladu iska daa saxaabadu hadday ogaadaan muhanna binu xaarisa ayaa dhaawacmay dagaalka oo dhan baa wax noqonaya walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dee riyadiisii og oo ilaahay u warramay subxaanahu wa tacaala haddana mar walba saxaabada amalkaluu siinay seefuu soo saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam suu yidhi seeftaasiyaa xaqeeda ku qaadaya marka cali bin abi aalib dee seef rasuulku uu soo saaray calayhi salaatu wasalaam sidii seeftii hore sayfulcawn loo bixiyey qorigii rasuulku uu dhiibay saxaabigii aynu ka warranay dagaalkii beder cokaasha yacni binu muxsin ee saxaabadu nin walba uu habiyey ee laa ayaamu ridda sayfulcawn baa loo bixiyey yacni rasuulku shayga uu bixiyaa shay dee mawhiba ay la socoto ayuu ahaa walidaalika waxa weeye cali bin abi aalib iyo dee subayr binu cawaam iyo cumar binu khadaab iyo saxaabadii yani rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaba aada u jeclaystay in nin walba seeftaa u helo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abudujaana ayuu u dhiibay samaak binu kharsh saxaabigii loodhan jiray war yaa xaqeeda ku gudayaasu yidhi yaa rasuul allah xaqeed muxuu yahay wuxuu yihi waa inaad ku dagaalanto ku dagaalanto ilaa seefta dee waa seefii ugu adkaa ilaa ay leexato dad baa lagula dagaalamaya ilaa ay leexato af ay yacni saawir noqoto suu yidhi yaa rasuul allah anigaa ku dagaalamaya markaasa maak binu kharsh ayaa qaaday wa ficlan socod la yaab leh oo dadku ay la yaabeen ayaa oo runtii uu dee gaalada ku jees jeesaya ayuu socday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inahaa lamashiyatun yubqiduha allaahu ilaa fii midli hada almowdin jihaadka in gaalada loo gootiyo oo qofku xooggiisa muujiyo waa marka keliya la ogol yahay ee qofku inuu gabiyo xataa waxaa la ogolaaday marka gaalada lala dagaalamayo in wax allaaliya wixii timacad oo dhan ay madoobeeyaan si loo argagax geliyo gaaladoo in dee ciidan xoog oo dhallinyari dagaalamayo marka jihaadka waxyeelo badan ay arrintii la baneeyey walidaalika insha allahu tacala cali bin abi aalib iyo zubayr iyo dee markaynu ka warramayno gabayadoodii ayayna wax ka tilmaami doonaa abaa sufyaan binu xarb isagu sidii aynu hore u sheegnay isaga iyo cakrima bin abijaal iyo dee ciidankii bay sidoodii u qaybsadeen qiyaadada guud waxaa hogaaminayay isaga khaalid bin waliid waxaa u dhiibtay dhinaca midigta oo wakhtigaasi dee gaalada ayuu ku jira khaalid bin waliid dhinaca bidixda cikrima bin abi jahl khaalid bin waliid bin muqiira cikrima bin abi jahl bin muqiira yani waa marka khaalid bin waliid iyo abuljahlilmaadeen rumay ahaayeen labadaa nin oo dee xamaysan ayaa midigtii iyo midix bidixdii ugu kala dhiibay ciidanka ma garatay fentariga la odhan jiray safaan bin umaya ayuu u dhiibay ciidanka hogaaminaya kuwii leebka ee aynu sheegaynay ee technikada wakhtigaa u dhigmayey cabdilaahi bin abi rabiica ayaa u dhiibay waxa uu ku yidhi markii uu calanka dhiibayey ayaa wuxuu la hadlay reer bani cabdidaar oo ficlan waa reerihii ugu dhowaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi markii hore dagaalkii beder idinkaa dadka jabiyey calankii nabtal binu xaaris baa watay isaga iyo calankiiba waa la qabtay buu yidhi haddaydaan maanta calankaa ku dagaalamayn waxaanu idinkula ballamaynaa aanu idiin sheegayna inaydaan imikaba calankaa qaadin marka dee ficlan qabaa'ilku way ficil tabi jireen dee wax ay gaar u lahaayeen baahay waxaa la yidhaahdaa waxay ku hamiyeen haddaanay wakhtigaasi ilaalinayn dagaalka in la kala jabo in runtii ay abasufyaan binu xarb gacan saaraan waxaanay yidhaahdeen waa la arki doonaa dagaalkaasi waxaanu ka samayn oo ficlan isaguna wuxuu uga jeeday inuu dardargeliyo oo ninka calanka haya runtii waxa weeye dee waa hoggaankii muslimiinta cabdillaahi bin umu maktuum baa saxaabi ay isku qabsadeen dagaalkii abdaalu qaadisiiye ayaa dee muslimiinta maxaa subxaana allah waxaa la kulmay waxaanay aragoonay maqal ciidan aada u tiro badan oo maroodiyaal isticmaalaya markaasuu yidhi waar kuwan indhaha qaba waxbay arkayaan buu yidhi ee aniga calanka ii dhiiba calankii baa laysku qabsado cabdillaahi bin maktuum war maharqad buu yidhi tawxiidku ku qoran yahay baa iigu aamini laadi iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam buu yihi intaasoo goor buu yidhi madiino oo dhan ilaa uxud markuu rasuulku baxaya isagoo kaga tegay waar ummaddii oo dhan baa rasuulku mas-uul iiga dhigay ee calankaa ii dhiiba walidaalika waxaan uga jeedaa yacni dagaalku markuu adkaaday wuxuu yidhi waxaaban u qaadayaaba sababtaan u qaadaya waxay tahay in muslimiintu isoo dabagalaan waayo waxaanay arkayaan anigu ma arkayo ayuu lahaa cabdillaahi binu maktuum almuhim waxa weeye waxa uu ku adkeeyey abaa sufyaan binu xarb nimankaasi reer bani cabdidaar ilaa aad dhimataan oo kiina ugu dambeeya dhimanayo waa inaan calankaasi la qabsan oo ficlan sidaasay ku bilaabantay waxyaalaha runtii la yaabka lahaa waxaa ka mid ahaa nin abaa caamir alfaasiq loo odhan jiray oo saxaabigii xandala khasiilulmalaa'ika in shaa allahu tacala xagga dambeaynu ugu tegi doonaaye saxaabigaa nin dhalay weeye saxaabigaa isagana malaa'igtu u meydhaysay ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa hoggaankii oo dadkii ka cadhooday hoggaanka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waayo reerkiisuu u talin jiro markii rasuulku uu yimid baa dee taladii lagu wareejiyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam markaa dadkii cudurka halkaa ka qaaday buu ahaa markaa dhinacanuu ka soo jeeday wuxuu doonay in ciidankii toddobada boqol ahaa ee saddex boqol uu hore u goostay ninkii la odhan jiray cabdillaahi bin ubaya binu salool inuu isaguna sii kala qaybiyo markaa reerkiisii ayaa uu aada ula hadlay waar miyaydaan sidaa ogeyn waar maxaa dagaalkan idin gelinaya waar maxaa maxamed ma garatay nimankani allahuma salli calaa maxamed waxay doonayaan maxamed calayhi isalaatu wasalaam ansaar lama lama dagaalamayaan reer madiina waxaasuu muugtay ayuu akhriyay laakiin ansaartu yacni dad iimaankoodu qawi yahay buu yahay cid allaaliyo cid waxay ku idhahdeen yaa ayuha alfaasiq rasuulku calayhi isalaatu wasalaam baa ereygaa u bixiyey walidaalika waxa weeye isagu ninkaasi halkaasuu ku baxay haddana go-aan kalay qorayshi istiri waa alxarbu khudca dagaalku waa khiyaamo wey bal inay haddana saxaabada sii qaybiyaan ridwaanullaahi calayhi markaa nin baa hadlay quraysh ka mid a idin lama dagaalamayno idinka idinma doonayno nimankaa naga soo fallaagoobi baanu dagaalkooda u soconnaa waxa weeye wanaag baa inaga dhexeeya ansaartay la hadlayaan nimankaa loo kala baxa oo ficlan taasina waa ay socon weyday waxaa runtii kasii layaa badnaa dumarkii oo heesaya oo ka heesaya ma garatay dee heeso ficlan aada u gabyaya oo ay runtii hogaaminayso gabadha loo yaqaano cutba bin rubeyca in sha allahu tacaala dagaalka bilowgiisii iyo wixii uu ku dhammaaday berritooleynu ka dhigi doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu